salaada waxaa mahad u celinayaa ilaah baa mahad lehe dhalinyarada walba joogta ah ee sakarkooda iyo caqligooda iyo maalkooda inoogu dhisay iskuulkan sharafta leh caqligooda iyo maalkooda mahad iyo sharaf ayaan iyagana u celinayaa intaa markaan ka gudbo waalidiinta adigoo codkooda ku hadlaya waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo oo aanu isku taxallusinaynaa ardayda iyo macallimiintaba inaanu xilis ka saarno intaytaalka iyaga awoodeeda iyadoo dadweynaha reer cayaad uu yahay dad dhowaan degsiimadu ku cusub tahay oo timirtiisu yar tahay qof kastaa wuxuu haystay berked yar iyo guri yar iyo waxbuu ku sidaa darteed xilqaanka yaga waanu kordhinaynaa dadaalla waanu gelaynaa haddii ilaahay idmo intaa markaan ka gudbo jaaliyadda qurba joogta ee beesha hayaag ee uu wakiilka ka yahay maxamed axmed oo hadda nala jooga waxaanu ka codsanaynaa abaarguudkii iyo mahadnaqii anagoo u hayna ay iskuulka noogu dhiseen wixii awood iyo taakulaha hadday macallimiin tahay hadday dugsi dhexe oo la dhiso ama dugsi sare oo la dhiso tahay wixii taakulaha iyo awooda ee ay noo heli karaan inay noo soo gudbiyaan sidii hore oo kale haddii raaydu intaan kabacdi waxaan la hadlayaa ardayda yaryar ee dhalinyarada ah ee gabdho iyo wiilal bale waxaad maqlaysaan iskuulka quruxiisa horta aad joogtaan waad aragtaan arday iskuulka quruxiisa laydin dhisay waad aragtaan waalidkiina inuu ka hadlayo oo diyaar u yahay waad aragtaan idinkan waxaa laydinka doonayaa inaad wax barataan oo aad dadaashaan oo aydaan suuqa ordin oo aad macallinkiina maqashaan oo aada waxbarashada ku dayashaan baa laydinka doonaya idinkan waxaan idinkaga tegayaa arday dadaal iyo wada shaqeyn wacan bay naga dhexaysa taasaa laydinka baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu